ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo weheliyayaga madaweynaha jubbaland axmed maxamed islaama iyo xarigoo ku jaraga dhismo xarunta cusub ee wasaaradda caafimaadka jubbaland oo lan dhisaya qaab casriye munaasabadan kooban oo laga qobday xarunta iyo weliba ku qeybgalaya wasiiro xildhibaano oo kushal dareeraga heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo qeybo shil duwan ee bulshada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in hirgelintu xaruntan cusub ee wasaaradda ay xili muhiime oo gobolka ku dareera dadaalada warkuqabashada cudurada ku dhalada waadaadadka iyo fatahaado biyo oo la xiriira caafimaadka intaan ogahay amaan experiencegeygu waxaa weeye waxaan haysanno horta aad ma uga faaidaysanaa sidii la rabay resource waxaa jira fara badan oon haysanno oo laga yaaba inaynaan ka faa'idaysan ama sidii la rabay inaan uga faa'idaysanin marka mar walba aan dib isugu noqonno annaga saan uga faa'idaysan lahayn horta waxaan haysanno meesha ugu dambeeya aan uga faa'idaysan lahayn inaan horta xoog saarno waayo qodob qodobka labaadna waxaa waaye sida wax loo qaybiyo sida wax loo qaybiyo waxay structurally reform u baahanna waxay la tahay meelaha dhinac ay soo martay iyo processka ay soo marto iyo wasaaraduhu way shiraan forum bay leeyihiin mar walba isu imaadaan way shiraan marka ha ka soo tashadaan wixii caqaba ay u arkaan inuu structurally u baahan yahay in wax laga saxo waxaa weye annagu ujeedka iyagu waxaa weeyaan in dadka soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed iyo ilmaha soomaaliyeed in loo khidmeeyo sida ugu wanaagsan ujeedku waa intaas marka structure kasta oo kaas ku habboon oo la aqbalayo ayaan anagu soo mar walba ayaan sabort garaynaya marka laakiin wasaaraduhu markay isu imaadaan waxaa la rabaa inay inta wada fadhiistaan ee howlahaas la sheegaayo ay hows uga doodaan qolyaha technicalka inay wasiirada la wadaagaan waxyaabaha haysta ama caqabadaha imaan kara kadibna policy level lagu xaliyo waxyaasoo dhan iyagana insha allah anaguna anaguna diyaar baan nahay guud ahaan runtii dadaal badan baad muujinaysaan waa mahadsantihiin maalinba meel baa la joogaa maanta meel fiicanaa la joogaa shalay lama joogin meeshii maanta shalay ma aha berrina maanta ma noqon doonto way kasii fiicnaan doontaa laakiin maanta xaalad adag baa taagan oo u baahan inaynu dhammaanteen aynu xoogga wada saarno taas marka aynu focuska isugu wada geyno maanta badbaadada si dadkii loo badbaadin lahaa gaar ahaan wasaaradaha caafimaadka marka aad aad u mahadsantihiin madaxweyne waa mahadsantihiin aadna waa mahadsan tahay hawshanna waxaan rajeynayaa insha allah inay intaas wasiirku ballan qaaday waa la samaynayaa haddii la